عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل عشركو إنوس عندنا سان سغير لما إنتي يريدون ujeedadayda waxyaalahaasna waxa weeye kolley himadiinu inay sarreyso bal waxyaalaha idinku lagu dadaalo waayo waxaan ogay dad badanoo dee imanka kitaabkan aan haysta haysta dee casharka waxyaalahan ka soo naqlinaya mooye waxa laga yaabaa inaan meel dambe looga laabmine haddii matiga la aqriyo cid kitaabka soo wada aqriday oo hadda waqtina kamay qaateen taasi may jirin oo kolleyna ruuxu waqtigiisa hadduu nidaamsado oo waxa weeyaan taasuu helay bal ruuxu inkastoo inuu shaqaal badan yahay haddana waa wuxuu iskaba gooyo way noqonaysaaba bal qisooyinka cajiibka waxaa kaba mida xagga marka leega ruuxu aada u mashquula haddana hadduu himo sare leeyahay inuu wax saasa haweeney bay soo naqliyaan khadiijat alcamuudi la odhanayay kaley markaasaa kitaabkan weyne uu damiiri ku sharxay minhaajka imika waa la madbaceeyo anajm lwahaju baa la idhaha toban mujalad baa lagu madbaceeyo waqtigoodii dabca ma jirin ruuxu isaga qoranayo gacantiisa haddaanu nusqo helin markaasaa kitaabkaasay gacantiisa gacanteeda ku wada qortay khadkeeda waxaa kitaabka meelo dhacay dee mara nuskhadii ayay lahayd bal ruuxii khadda arka hay cudurdaaro ayay lahayd oo markaasay lahayd dee kolna waxaan qoray kitaabka oo ana urdicu difli waa murdicahayde naasbeeda ku daweysa taasoo haweene kaleoo la yidhi nusqo malaha baqdaadna khasaainteeda barhkoodu way taalay kitaabkan saxaaxa jawhari waa kitaab luqood laga yaaba de inagu mujaladna inaynan kaba aqriyan taasi maryam bintu cabdulqaadir baa la odhanay malaa qarnigii lixaadoo way qortay gacanteeday ku qortay oy lahayd haddii balsaqad dhaco ama waxyaala dhacaan iyo cudurdaara fa baynamaa kuntu akhutuhu biyamiini ahuzu in mahda waladii bishimaali bay xaggana gacantan kaga qoraya kitaabkan ilmihii yaraa dharab ama xoolka ugu jirana way aamunsayasoo gacantay ku lulaysay haddana way qoraysoo kale bal inshaqaalka yaag ruux murdica ama se ilma halkaa u jiifaano intaa uu ku ooyo lulayso haddana kitaabka intaa leeg gacanteedii kuba qorto nushadeediinoo dee ay markaa berya qaarkood soo gaadhay dee kuwii wax kasoo naqlinayo kale bal marka waxaan leeyahay kolley inshaqaalku hadduu badan yahay haddana waqtigan daayicee ama telefoon la wadooda ama meelaha laga sheekaysanaya ama makhaad la fadhiya ayaa ka badanba waxa weeyaan waxaan la qabanaya kaasaa intaa daayaca uun haddii wax lagu qabsado kaasaa ka badan adoon waqti kaleba kordhinba w markaa taas been xagga markaa waxay ahayd xaafid maxajar baa raximahullahu tacaala dee soo qaaday markii uu sheekhu dhigtay sahwiga miyuu farad iyo sunnaba haleelaya markaa dee tarjamu udhigtay sahwi fi lfardi wasunna ama wanaafila ayuu dee waa kii kaba soo hadlay taa waan soo aragnay xadiidkeedna waan soo aragnay laakiin cibaarada ayaa wuxuu soo naqliyey hadal ah xaafid haddaan cibaaradiisii ku noqdo kolley waa hadal kooban laakiin dee macno badan iska xambaarsanaanayo cibaaradiisu asagu fardi oo tadawuc bay ahayd markaasaa wuxuu leeyahay waqad ikhtulifa fii idlaaqi salaati calayhima hal huwa min alishtiraaki lafdiya aw ilmacnawiya markan sunnaana la leeyahay waa salaad faradkiina waa salaad labadiiba waa lagu wada idlaaqayaaye laakiin salaadan lagu wada idlaaqay ma ishtiraak lafdiba mise waa ishtiraak macnawiya markaasuu yihi jumhuur culamaa waxay ku tegeen ama jumhuur ahlilusuul buu leeyahay baan ujeedaa waa inuu macnawi yahay taas buu sii cileeyey fakhrudiin iraazi buu kasoo naqliyay inuu maya ishtiraak lafdiya ayay tahay tadawuca iyo markaa faradka lafdigan salaad ee ka wada dhexayse lagu wada idlaaqay taas buu noqonaya markaasuu arrin kale soo qaatay oo ah waa masale iyadna weynoo xagga usuul fiqiga oo ah mushtaraga cumuuma leeyahay ama dee waxa weeyaan labadii laftiya wixii ka badnaa miyaa lagu wada idlaaqi karaayo kolley imaam shaafici iyo bal matalan taas iyo qolooyin lagaba soo naqliyo cumuumkiisa lagaba soo naqliyo kolley kuwa usuulka ayaa kaba hadla laakiin lafdigan xataa manaadiqadna oo markii alfaadda nisbadeeda ay macaanida loo nisbaynayo dee ishtiraaga walow ishtiraaga u badan ee kutubtu inta badan soo dhigato laga hadla kalaamkoodu ku badan yahi waa ishtiraaga lafdigaa weeye waa ishtiraaga lafdiga ah ee kan macnawigikaas inta badan kaa khilaafkoodu jiro tadbiiqaad leh masaa'il kala duwan ay kaba ratimantaa waa ishtiraaga lafdiga intaa wey bal markaa arrinka wuxuu ahaa waqtigaan siinaya laba ruux baan nidhi bal ishtiraaga lafdiga iyo ishtiraaga macnawiga maxaa kan lafdigii tacriifkiisu noqon ama kan macnawiga si bal farqiga u dhexeeya aanu ogaano taasi waa mid hadhowna bal sidee imika salaada marka la leeya tadawuciyo sunne cidda tidhi waa ishtiraag lafdiya in markan ishtiraagii lafdigaanaan xaqiiqadiisii ogaano seebaa dee ay ishtiraag lafdiya lafdigu u noqonaya bal kuwa yidhi waa macnawina seebuu u noqonaya waa intaas bay ahayd bal waqtigana masyaa horta waa laba shaksi umaa laba qolo una wada hadasho waayo casharkaa igu yar dheerna galabtana dee waxaan idiin sheegaya kolley sheekhii sheekh cilmi cadar in hooyadiibaa shalay dhimatay oo kolley sheekhii waa kan caawaba waa maqan yahay shalay to markaa galabta isaga aan tacsiya ku maqnaa casharkana waan taas tegay shalaytay dhimatay oo markaa maqribkii baabanim haddana casharkii hortii bal waay ii degdega waay haybe اه يا اه اه ايا تعددي لفت لفت يقولنا لفت مي تعددي لفت ومركا waxa weeyaan markaa lafdigu waa mid laakiin macnihii ay lahaayeen baa macani kala duwan noqonaysa waa mid mithaalkii العين وكلها لفت هو عين ولفت كريه لكن معاني دي واتنو دي ومعاني كلا دوان ويا نو شقه اسكول هاي هاي واي ور way u badnaan yahay isagu kaa laftigu had iyo goor waa kan mas-uuliyiintu ay ka hadla waxyaalo badan khilaafkooda soo galo kelimada alqurci baaba ka mida qur-aanka qurci oo kale xaydna waa la yidhaha duhrina waa la yidhaha axkaamo kala duwanna way leeyihin bal kolkol ficil buu galaba odhan qadaa oo kale qadaa qur-aanka bimacnaa xatamo iyo xakamo way kuba timi fayumsiku latii qadaa calayha almowt oo kale macnaa amaro oo kale way kuba timi wa qadaa rabuka anlaa tacbudu waa amar oo kale waxaa dee ay kuba timi waqadayna markaas iyadna lafteed macnaa awxaynaa reer bani israiil ilaa bani israiil waqadayna ilaa bani israiil macnaa awxaynaa oo kale faqdi ma anta qaadin taasna waa fasnac ma anta saanic oo kale bimacnaa sanacay ku timi waana lafti keliya laakiin macaani kala duwan oo dee siyaaqood kala duwan buu yeelanaya marka way badan yihin ha taas waay marka lafdigu waa mid macnuuna waa mid macno kuliya mida laftiga horta waa mid ko waaye macaanida macno guud oo ka dhaxaysa dee macnina halkaa mid buu noqon karaa haye waay waaye marka waxa weeye laftigiisu waa mid macnihiisuna waa mid macnihinama tacadidaya dee saad ha ha ka noqon de waa saa tidhi kodha haye ko maxaa haddaa tacadudaya ma sadaq ma sadaqa lafteeda adigu mandaqe waayo wuxuu ku rumoobaya afraaddi ama afraaddiisi aan eegno mithaal bal haddaadna siiso xayawaan waayo waayo waayo macno kulliyuu leeyahayoo markaa taas laftiga waa mid macnahaas waayo waayo sax wey ha waayo oo marka ka ishtiraaga laftigiiyo ma qaybsamayo oo waxyaalahan uma qaybsamayo xayawaankii yanqasim ilaa xayawaani naadiqasayda dadkiiba gabadhigaay iyo xayawaan ayay noqonaysaa bes kale waa inahan ku gaabsanayo oo waxa weye casharkuna inoo socdo waxaan filaya cid kale imika uma sii baahnin kani isagu saa uu sheegay ishtiraaga lafdigii lafdigii waa mid laakiin wadcigiisi iyo macnihiisi way kala duwan yihin welibana wadcigu mid baa jirto hadduu yahay imika kelimadani lafdigani waa mid keliya laakiin macnahani markii hore macnay lahayd waa lasoo naqliyey oo macno kalea loo soo naqliyey iyada markaa ishtiraak laftiga lama odhanayo sida adaabba oo kale adaabba ee kullu maa yadibu cala alardi baa marka hore la odhanayay laakiin markii dambe maxaa loo soo naqliyey dawaat larbac waxaan afarka dilde oo kale dee dadkii laguma idlaaqin oo kale marka haddaan idhaahno lafdigii waa lafdi manquuluu noqonayaayo imika waa mushtarak tan lama odhanayo oo kale waxaa la mida markan majaaz iyo xaqiiqo oo kale lafdigii waxbuu lahaa macnaha loo soo naqliyey kii horena waa jiraay oo kale marka kii hore xaqiiqadii buu noqday kana waa majaaz taasoo kalena mushtarak lama odhanayo ee waa kan lafdigu wadcigii waxa weeye lafdigii waa mid keliya cala tasaawi ayaa kana loogu idlaaqaya kana loogu kana loogu idlaaqaya markaa sax weeye kale way dhan tahay intii salaada igu hadhay haddii cid kale dhamayso cid kale hadday dhamayso waada inta yaree dee muhimka salaaduu soo qaaday no halkan waxayna geliyey salaadii buu leeyahay atadawuc walfard mu mushtarak lafdi ah ishtiraak lafdi ah mise weliba waxaa jirta hadday mushtarak idlaaqaan qaalibanka lafdigay ujeedaan kan kale macnawiga way qaydaan waayo sababtoo isagaa badan isagaana axkaamta leh hadday idlaaqaan ishtiraak ishtiraaga lafdigay ujeedaan ama kan macnawiga taas ee bal waxaan leenahay salaadii say noqonaysaa ayaa ka hadlayaye bal mushtarak lafdi ayuu yihi maxay waaye mushtarak lafdigana waxaan idhi waa shay lafdigu waa mid macnuu way kala duwanyo cala tasaawina waa loogu idlaaqayaa oo kale macnaa shaqo isku malaade markaa baasire iyo jaari jaariye iyo waxyaalahaas aye markuu ishtiraag laftiga la odhanayo ay a sax weye laakiin waaye iyada taa dee salaadii maan ujeednaa saliga aan iska dayn saligaan ujeednaa haddii aan salaadna dhahdo ducana way noo soo geliyo markaa taa ujeeda waxaan ujeednaa imika tii sunaad labadan ragcado cishayga iyo afartii sumaan imika dooneynaa ishtiraak laftiga mise ishtiraak macnawi ay waay waay marka macnawi ay tahayna imika wuxuu leeyay jumhuur culamaa waa macnawi bay leeyihin jumhuur usuuliyiin fakhrudiin uraazi buu lafti ka soo naqliya hada waa suura mafhuuma ha mafhuuma maxaad ku daraysaa waayo waxa weyan dee mubdilaadkii shuruuddii arkaantii wixii way wadaagsadeen waxyaalahan mooyaane koleyse salaadii imaka wixii tan burinaya waa burinaya wixii tan markaa kolley waa sidayn macnawi tahay ama lafti haddii la idhaaho mala waxaa lafti noqon lahaa salaatuljanaasa iyo salaadan salaatuljanaasa rukuuc ma laha sujuud ma laha atixiyaad ma laha waxa ma laha dee magac salaadeedna way tahay mala intaa taagnidaas bay ku kulmeen oo tan baa labadana ahaan lahayd dee waa mushtarak laftiya kana waa xaqiiqo gaara waayo salaadaan rukuuc iyo sujuud lahayn kana waa taase bal insha allah khayr baaraka allahu fiikum bismi illaahi raxmaan iraxiim baabulkafani kafanta baabkiisii weeye baabay fi lqamiisi aladii yukafu aw laa yukafu fi lqamiisi qamiiskii wax lagu kafnayey aladii qamiiskaasoo yukafu aw laa yukafu bal tarjamadunsan bay bukhaari u taallaa kolley qolooyinkii bal matalan marka la eego shuraaxduna dhowr dabdi bay ku dabdiyeen mid weeyaana waa se imika inoo xarakaysanoo ya-da in la damiyo ee kaafkuna waa ficil majhuulu binaysan kaaf faduna ay shidantay kaafkuna uu fadxisnaanaya oo yukafu aw laa yukafu markaa laba yidhaaho waxaa kaloo lagu dabdiyay iyadoo musamo lagaba dhigo oo la yidhaha fi lqamiisi aladii yakufu aw laa yakufu bal matalan taas waxaa kaloo laguma dabdiyay iyadoo fada la takhfiifiya waa bal tawjiihaadkaay la yimaadeen halkan shuraaxdu oo iyadoo markaa la fada aan takfiifino ya-dana aan fadxino kolley kaafkuna uu reebanaanayaaoo marka la idhaha fi lqamiisi aladii yakfi oo dee asalkuna yakfii buu ahaa aw laa yakfi oo macnaha dee ya-dii una dhe kasrahan uun lagu kaaftoomayo ya-dii wax muujib ridaa ma jire waa ficil marfuucu noqonayaa bal taas weya bal waa inoo intaba way tawjiihiyeen waana kala tarjiixiyeen ee bal awjuuhdaan yar eegayaaye haddaan laqbada kala duwo fi lqamiisi qamiiskii aladii qamiiskaasoo yukafu waxay ku fasiraan kafiga markay taa noqoto macnaa goodigiisan iyo darfihiisa weeye ay laaban yihiin ee de ay tolan yihiin oo kale aw laa yukafu amase aan la laabin goodigiisa iyo daraftiisaasoo maradii oo sideedii iskuba sii daysana kolley raadka uu halkan yeelanayo macnuhuna aada waadixuma noqonayso ee waa say birmaawi iyo cayn iyo khayriir ahaan xaafidna halkan uu ku yar qabanayaaye waa aladii khiidat xaashiyatuhu awlaa xaashiyadiisu waa daraftii waa maro dee inta markaas si loo tolay uuna ma ahdaabtii aan lahaynee lasoo laabay oo halkaa la tolay oo bal maalan taas oo markaa macnuhu noqonayo thawbku siduu doonah noqda ama dadka xidhanaya qamiiska markaa san ay u xidhaan oo dee waa qamiiskaas habkaa loo sameeyey baa loo xidhaa ee taa ha noqdo ama mid aan daraftiisiiba la laabin la tulano hadduu doono ahdaabba iskaba leh iskaba ay dee markaasoo duntii ay soo baxbaxsantahay haba noqdee in bal maalan laguma kafno waa cibaaro kolley dee taasna raad waxay ama taaiir weyn oo saas ah ma yeelanayso xagga macnaa inay wax sidaasa bedesho oo waa saano waa wasfi aan athar lahayn buu soo ibnu rushid kaba cabiraan haddii la yidhaha laa yakufu ama yakufu aw laa yakufu bal imaka waxay noo soo socotaa cabdullaahi ibnu ubayi ayaa rasuulka ilaahay qamiiskiisii lagu kafnay rasuulka ilaahay baana siiyey markuu inankiisu weydiistay laakiin isagu waa ninkaa munaafiq ah oo iyadii dee aan waxba qamiis rasuulka ilaahay iyo duco loo duceeyey waxba aanay anfacaynoo waa ruuxa nifaaqnimo kuba dhintay oo marka iyada taa haddii laba yidhaaho fi lqamiisi aladii yakufu canhu lcadaaba aw laa yakufu marka ay noqoto qamiis ama dee wuxu taraya amaan waxuba tarayna laakiin waxa loogu kafnaya ay tay soo dhoweyniyo taaliifkii qulubeed bal maalan taas oo kale waa iyadana macno ay imaka halkan marka taasay idhaaheen ee macnaha saddexaad oo malaaka u dhowba ah oo kolley xaalada qamiiskana ay kaba muuqatay maxay noqon baabulkafani kafantii baabkiisii weeye filqamiisi qamiiskii aladii qamiiskaasoo yakfii ya-du waxay u dhacday un waa wax ridaama jire laakiin dee bacd alcarab way kaba yimaadeen iyadoon waxba jirin xarafkii ridayo oo la gooyo ijtizaaan bilkasra ama iktifaan bilkasra iyadoo kasraa lagu kaaftoomayo laakiin macnaahaan way jirtaayo waa qamiiskii ruuxa kuba filaaya jidhkiisa wada gaadhayay aw laa yakfi ama se aan wada gaadhayn oo de waan bal xadiidkan taas iyada macno aan kuba sheegi doonaa waayo ninkan ina ubayi nin aada u dheer baabuu ahaa rasuulka ilaahayna dee muctadil buu ahaa makaa dhexdhexaadkuu ahaa qamiiskiisan laguma kafnee loo geliyeyno kolley jidhkiisii muu wada gaadhayn oo kale bal maalan markaa haddii dee wixii loo hayeyba ay tahay siday noo soo socota xadiidka cabdiraxmaan ibnu cawf dee waa lagu kaaftoomaya waa wixii la hayay ee bal ama waxa weeyaan isaga gaadhaya ama aan wada gaadhahaynba kafantii laguma kafnayay oo macnuhu waa markaa uu noqonayo dee qamiiskan rasuulka ilaahay siiyey lama eegin inuu jidhkiisoo dhan wada asturayo ee waa siiyey oo arrintan taaliifka iyo inankii soo weydiistay daraaddeed buu uba siiyey isagiina waa loo geliyey oo kale kolleyna jurhkiisii muu wada gaadhayn dee kale malaa kafan kalena way jirtay oo dee waxbay sii geliyeene isagaa inankaa weydiistay san arkiba doonee balkaa qamiiskaa kafantii wax laguba kafnayay bal taasba weeye oo macnuhu waxa weeye haddaan ta horan idhaahno kafantii qamiisku shardi maaha dee sii loo xidhan jiray inuu yahay hadduu makfuuful adraaf yahay haddaanu ahayn bal maalan taas way bannaan tahay oo bal markaa ayay noqon haddii bal maalan macnahan kale aan eegnana ee waxa weeyaan kaasi ama ha noqdo mid bal xaggii cadaabka waan iskaba daynaya taa ay kuma fasireen boo de waa xaalada waaqaca khaasay hayde ama mid wada gaadhaya ha noqdo ama ayaan wada gaadhi ba haddii qamiis la raacinayo marka loo hayana wax kaloo jirkiisii gaadha ay jirto dee kafantii jaa-is bay noqon taas baa macnuu noqonaya waman kufina bikayri qamiisinna tarjama inoo soo socota halkan ruwaadda bukhaari dhammaantood tan may ahayn waxa weeyaan mustamli oo tarjamadaa dambe isagu aan dhigan ee halkan hore raaciyey bay isaga nuskhadiisa ahayd ama riwaayadiise qolooyinka kale waman kufina bikayri qamiisin waxa weeyaan tarjamadada inoo dambaysa ayaa xadiidkeedna inooguba imanaya iyadna ay ahaydoo bal intan waxaan leenahay waa mustamli riwaayadiisa un ama qolooyinka kale tarjamo gaaray u dhigteen isaguna tarjamadaa dambe muu dhigane markaa tan buu soo raaciyey oo tarjamadan aan ahaynoo xadiidkeedana uu raaciyey xadaثna mسdd qal xadaثna yaحya بن سacيidi can cubayd الlahi qaal anahu qaala xadaثanii naafic can ibni cumara radia اllahu canهuma ana cabdالlahi bna ubayi ninkaa raأsa اlmunaafiqiin ahaaye ina ubay lamaa twufiya markii uu dhintay bale sanadii sagaalaada hijradeyd markii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tabakuu ka soo noqday markaa dabadeed bay ahayd markuu dhintay ayaa jaa waxaa yimi ibnuhu inankiisiibaa u yimi ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow acdinii isii qamiisaka qamiiskaaga aada xidhan tahay isii ukafinu waan kafni waa jawaabtii dalabku ku jasminsan yahay ficilkii oo dee haddaad isiiso kolley waxaa jawaabu dalab ay ku jasmiyaana shardi muqadarun baaba jiro macnuu waa in tucdinii bay noqon markaas haddaad isiiso ukafinhu fiihi waan ku kafniyo aabbahay baan kafan ugaba dhigi taas waa midoo u weydiisay wasalli calayhi kuna tuko wastakfir lahu u dembi dhaaf dalab manaa inankisaasaa yidhi aabihiina xaalkiisa waa ogaa ee waaba intaasoo dee rasuulka ilaahay ducadiisa iyo istikfaartiisaasi ay anfacdo inankiisana markii hore xubaab baa la odhanayay alxubaab ama xubaab waaba tan isaga kunyadiisu ahayd abalxubaab cabdullaahi bnu ubayi baa kunyadiisu abalxubaab ahayd laakiin rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh magaciisa bedelayoo magacii aabihi unbuu kuba magacaabo isna cabdullaahi unbaaba la odhanayay ina aada u qiimo badnaa buu ahaayo aabihii iyo waxaan iyo shaqadiisa aan ina raad kuba lahaynba mashaahidiina waa wada joogay bal matalan markii dambena rasuulka ilaahi wax weyn kamuu dambeynay dagaalkii yamaama ee musaylimatulkadaab lala galay dadkii saxaabada ahaayee kuba dhintay halkaa lagu dilay ayuu kaba mid ahaa cabdullaahi bnu cabdillaahi bnu ubay aabbihiina nin dee markii horena baari buu ahaa laakiin tan kale waa ku adadkaayo xataa hadduu rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh rasuulkaagu yihi si fiicanuu laba dhaqane uu doonuu yidhaaha ii keen madaxiisa waa u keeni lahaa waa suu ahaa bal maalan taas oo waa isaga waxaa la mid ahaa dee ninkii abucaamir raahib la odhanayay waxaa jirtay de waa arin caaishaba tidhaa kitaabkaynu kuba arki doonaa meelo dambe ilaah baa subxaana watacaala dee uga sii dhigay tamhiid iyo gogoldhig iyo hordhac dagaalkii bucaad islaamnimadkii iyo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayaa dhowr sanadood ka hor buu hijrada dhacay dagaalkaasi marka aws iyo khasarj baana islaynayay odayaashoodiina dagaalkaasi ay ku leedeen ama lagu wada dilayba sababtuna waxa weeye hadiyo goor odayaashu dee nin dad isaga talin jiray dhibyaraan kuma aqbalaya xaq iyo inuu taabic noqdo haddana isaga dhallinyaradii waa taase iyaga wax celinayaa ma jiraan laakiin iyaga ri'aasadan iyo waxaana haysteenoo markaa odayaashii halkaama ku dhammaadeen labadii ka hadhay waa cabdulaahi bnu ubayahan iyo abucaamir araahib baa odayaasha kaarsan labaduba markaas kana waa kaa nifaaqa dee afka ha ka sheegtee arrintiisu gaalnimada ahayd ka kalena waa kii kaba tegayba waddankaba uu ka tago quraysh buu tago halkaasu kala soo dagaalgeli jiray markii fatxumaka ay dhacdayna waa kii qabtayba shaam iyo xaggaasuu qabtay isagoo qaysar u tago yihi ciidan baan kasoo kaxaysanayayo kuwii kale munaafiqiintaana waa ninkay masjida daraar masjida diraar baan ujeeda ay usii dhiseen ay lahayn isagaa kusoo degi doona bal taas buu ahaa inankiisuna muxuu ahaa isagana kaas dee xandala khasiilulmalaaika ninkan horeba soo maray malaa'igtu maydhay maalintii uxud isagu ee dagaalkaa laguma dilayoo bal haddaba nin saasoo aada u qiimo badan buu ahaa rasuulka ilaahina markaa ta'liifan liqalbi iyo istisraax ayuu markaa ugu ballanqaaduu tii ugaba yeelay faacdaahu nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa siiyey qamiisahu qamiiskiisiio faqaala wuxuu yihi nawaa kan yidhina kuna tukoo una duceeye aadidnii isoo ogeysii usallii calayhi kaleytana waa dee jawaab dalabaabay ahayd oo usallii in ya-du ay go-da bay ahayd ee laakiin waxay noqonaysaa un istinaaf bay noqon oo markaa haddii dee aan ishbaacuun lagaba dhigin oo iyadna aanay jasmisnayn isoo ogeysiin marka aad geynaysaan weeye xabaash de hawshiisa dhammaysaan usallii calayhi waan ku tukan doonaa fa ana usallii calayhi fa adanahu markaasuu soo ogeysiiyey falamaa araada rasuulka ilaahay baa yimi falamaa araada markuu doonay an yusallia calayhi inuu ku tukado ayuu jadabahu cumaru radia allahu canhu cumar baa soo jiiday waa cumar oo faqaala wuxuu yihi cumar alayse allahu miyaanu ilaahay ahayn qad nahaaka mid kuu diiday an tusalliya cala lmunaafiqiina munaafiqiinta inaad ku tukato miyaan ilaahay kuu diidin seed ugu tukanaysaa faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ana anigu bayna khiyaaratayni laba arrimood oo laydooransiiyey ayaan dhexdooda ku sugnahay waa laba khiyaaro waa laba arin oo laydooransiiyey oo maxay ah qaala istakfir lahum aw laa tastakfir lahum u dembi dhaaf dalab ama ha u dembi dhaaf dalbin in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum toddobaatan goor mal halkan taghiirba ah haddaad u dembi dhaaf dalabto ilaahay subxaana watacaala uma dembi dhaaf dalbayo aniga taasoo dee waxa weeyaan khiyaar baa meeshii jiray haddaad doontana u dembi dhaaf dalab haddaad doontana iska daa kolley waxba uma tarayso kol haddii bayna khiyaaratayn aan ahay waaban iskaga tukanayaayo fa salla calayhi uu ku tukaday rasuulka ilaahay fa nasalat waa muwaafaqaadkii cumartan dambe waxaa soo degtay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan ha ku tukanin axad nimankaa munaafiqiinta kaba midoo dhintay weligaaba abadan qabrigiisana ha joogsan iyo aaskiisa ha ka qaybgelin bal kol xadiidka waa soo celcelin doonaa kolley iminkana riwaayo kale aynoo dambaysa oo waxa weeye taas way noo soo celcelin doonaa riwaayo kalena way noo dambaysaa bal riwaayadaas buu mar labaad haddana soo celin doonaa isagoo masale kale u daliishanaya aba ruuxii oo qabrigiisa la geliya ma laga soo saarayaayo dee masaladu waa meel gaara inooguba iman doonta waxa weeyaan cumar ibn اkhadaab wuxuu hi alayse allahu qad nahaaka an tusaliya calى lmunaafiqiin ilaahay miyaanu kuu diidin oanu kaa nahiyin munaafiqiinta inaad ku tukato waxaana xadiidka akhirkiisa inoogu sugan markaa rasuulka ilaahay ku tukaday dabadeed inay soo degtay walaa tusalli calى axadi minhum maata abadan taasi ay soo degto markaa aayadani waqtigaa dambe ay soo degto aanay sooba degin markaa arinkaa cumar sheegay kolley waa aayadan kale rasuulka ilaahayba uu yihi laba khiyaraan u dhexeeya oo ahaa haddaad u dembi dhaaf dalab ama iska daa oo dee istikfaartina macna salaad bay noqon niyadna duco loo ducaynayay tahay halkaasunbuu kaba qaatay taas oo u leeyahay taase weli aayaddu soomay deginoo dee kol haddii ilaahay sheegay inaan u dembi dhaaf dalbahayn ay isku mid tahayna istikfaar iyo istikfaar la-aan istikfaartan salaadina ay kulansatay duco iyo istikfaar ma asalkeeduba uu yahay salaadan wax kale maaha waa duco meydkii loo ducaynayo marka halkaasuu kaba fahmaye ee ama aayadda soo degitaankeedu waa ka dambaysay rasuulka ilaahina waxaan leenahay taaliif lqulub dee nahyi gaarina ma jirin markaas oo salaadii loo diiday laakiin markii dambe kuba soo dee aayaddu soo degtay maaha uun salaadee walaa taqum calaa qabrih qabrigiisa iyo xabaashiisa aaskiisana ha ka qaybgelin baa timo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kama qaybgeli jirin kumana tukan jirin arinkana soo degitaanka aayaddu sidii cumar lahaa ay kuma soo degtayna kolley muwaafaqaadkii cumar oo waxyaala uu isagu markii hore soo jeediyeyoo wifqigiisii qur-aanku kuba yimi ayay kaba mid taho barhkood ilaa dhowr iyo tobanba ay gaadhsiiyaan haddaba bal matalan maxay tahay xadiidka rasuulka ilaahi qamiiskiisii ayaa lagu kafnayo dee waana arinku uu ahaa ninkaa saxaabigaee fiicanee uu dhalay bal taaliifkii iyo isaga bal matalan taas ayuunbaaba ahayd isaga dhowritaankii iyo ikraamkii rasuulka ilaahi wuxuu qamiiskiisa u siiyey ee qamiiskii haddaan nidhi uu ama maradii shacaarka ahayd ee inantiisii uu yidhi jidhka u xigsiiya barako iyo khayr bay uba leedahay taasi iyada tani waxalla waxay u taraysaa ma jirto dee xaal isagiiba aan qaabiliyoba u lahayn oo ehel u ahaynba naxariis iyo maqfiro iyo dembi dhaaf ee imika qamiiskii waa inooguba sugan yahay waa kan rasuulka ilaahi qafin xagga markaan leenahay bal aladii yakfi aw laa yakfi oo aan weliba sa inoo xarakaysanahayn dee xadiidka ama tarjamada lagu tawjiihiyey oo ka isagu ku filaanaya wadagaadhaya ama aan wadagaadhahayna xagga bal haddaan taa doorano uu hal xadiidkani inoogaba tusaya rasuulka ilaahay saaan sheegnay muctadil alqaama ayuu ahaa duul ha uba dhowaado ama isagu duulkiisu duul mufridu ahan aada u dheer buu ahaa oo bal waxaaba dee la yidhaah qamiiska waxyaalihii uu rasuulka ilaahay u siiyeyna waa abaalcelinno way jirtayoo markii dadkii reer bader ee asrad ahaa la qabqabtay qamiisoo mee cabaasoo rasuulka ilaahay adeerkii ah nin dheer ahaa ayaa marag leekaata loo waayo isaga qamiiska u saaray isaga ayaa u saaray oo qamiiskiisaa loo geliyay noobayi oo bal matalan taasna waa dee mukaafa'adaasna waabay jirtay a'immada qaarkood way yidhaahaane laakiin muhimku waa dalabkan uu inankiisu kaba dalbay macnaha haddaan eegnana rasuulka ilaahay qamiiskiisu kuma fullayn ma gaadhahayn oo isagii muu gaadhahayn walow dee maro kale ay jirto kolley la sii kafnay oo bal markaa wixii haddii aanu kuba fillayn oo wixii loo haye ay tahay dee waa laguma kafnaya abwaabbay taasi nooguma iman xdثna mالك بن إسماعيiل qال xdثna بن عuyeynة عن cمr smca أنه smca جابرا رضي الله عنه qال أنه qال أtى النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi baa yimi cabdاللahi بن أبyin buu u yimi waa bacdamaa dufina intii laasay dabadeed kollay aastaankuma ahayn ciiddii lagu rogay ee qabrigaa markaa la dhex dhigay oo xabaashii baa la geliyey welina saciid laguma rogin markaasaa rasuulka ilaahay yimi faahrajo dee kollayna codsigan baa jiray uu isagu kaba codsaday inankiisu inuu balqamiiskiisa siiya uu kaba codsaday baa jiray faahraja wuu soo saaray fanafatha fiihi waanu ku tufay min riqi canuftiisiibu wax kaba mida ku tufay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa albasahu qamiisahu qamiiskiisiina uu u xidhay oo uu geliyey qamiiskiisiina uu huwiye u geliyey bal xadiidka waxa weeye kii hore iyo kan waxaad moodaa nooc yar inay wax ku yar kala duwan yihiin kaa hore waxaa nooguba sugnaa waa ka ibnu cumar inuu inankiisu markuu yidhi qamiiskaaga isii rasuulka ilaahay siiyey oo intii uu siiyey dabadeedna dee uu ku yidhi isoo ogeysii markaa dee aaas hawshiisa ay dhammaysaan si aan uguba tukado markaa taas bay ahaydoo qamiiska inuu hore uba bixiyey ama xadiidkan daahirkiisa ama xadiidkan kale mee wuxuu kuba cad yahay rasuulka ilaahay markaa uu yimi salawaatullaahi wasalaamu calayh in qabrigii laga soo saaray dabadeedna uu qamiiskii u geliyey oo qamiiskiisii u huuyey taas baa xadiidkani uu kuba mid yahay waa nooc yar dee marka leega daahirkoodu yar kala duwan yahay bal siyaalahay kuba jamciyeenna waxaa kaba mid ah in kaa hore lagu xambaaro in uu siiyey faacdaahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam qamiisahu arrintu inay tahay uun wacdi oo ancama lahu bidalik haya buu yidhi aqbal uu aqbalay oo ugu ballanqaaday markaa ballanqaadkii ayaa waxaa laga cabdeeyey kol haddii rasuulka ilaahayna ballankiisa waa oofin jiray wixyo ballanqaadkii ayaa laga dhigay dee inuu dhacay oo uu siiyey oo kale bal matalan taas dee markan dambena waa ka yimi oo taa iyadoo rasuulka ilaahay yidhi soo ogeysiina dee malaha rasuulka ilaah iyagoo mashaqaya waxaa ugaba cabsanaya imaatinkiiyo taas ayaa markay dhammeeyeenba dee hadalkaa hore haba horeeye ayay isaga degdegeen inay aasaan rasuulka ilaahun sooba gaadhin dee markaasna isna wacdigiibuu kuba socday waa yimiyoo deetuu amrayna in la soo saaro markaasna weli ciid laguma rogin masalada meyd ma laga soo saari karaa qabrina mar dambuu tarjamo u dhigan doonaan iyada masaladaasi gaara aan u yar eegi doono haddii aan la idhaaho ee bal markaa kollay labadan daahirkooda siyaalahay kuba jamciyeen waxaa ka mid ah barhkood baa ka dhiga markaa hore qamiiskiinu soo siiyey haddana qamiis labaad arrinkani uu yahay bal waxaan leenahay macnahan ah inay taa hore ahayd wacdi ciddadiina uun laga dhigay dee siin dabadeedna markii uu yimina wacdigii isagoo oofinaya de bal inta lasoo saaray uu qamiiskii u geliyey waa laba ama xaalo labada xadiid ay noogu de marka aan isugu geynayno aan kuba jamcinayno kolleyna si aan sheegayo labada xadiid ka horena waa ibnu cumar kan dambena waa jaabir kan jaabir buu marda intaan jannaha isku jirnay noo soo celin doonaa kaasna dee kolley meelo ka dambaysa ayuuba dee tafsiir iyo waxyaalahaasi kusoo celcelin doonaaye laakiin xagga kan jaabir baa inoo soo noqon doona isagoo xukun kale tarjamada u dhigan doono baabulkafani bikayri qamiisin kafantii la kafnayey waa raggiiba qamiis la-aan oo iyadoo dee saddex maro oo ama dee lagu duubo uun kafan loogaba dhigo wax qamiisoo loo geliya aanay jirin bal saa laguba kafnayay ama xukunkeedii ayuu baabkeedii yahay bal waa ta aan leenahay ruwaadda bukhaari intooda badan tarjamadani waa xadiidkan way ka horeysaa mustamli oo horena idinkaan idinba weydiiyo magaciisa oo soo sheegteenna isaga tarjamadani agtiisa way kaba dhacday laakiin wuxuu raaciyey taa hore oo markaa waxay noqonaysaa aniga way ii taallaayo waman kufina bikayri qamiisin tii horey laba socota taasi waxay ka dhigantahay walow labadiiba inoo socoto inay mustamlir riwaayadiisii taasi dee ruwaadoo dhan aanay ahayn halkana ruwaadda intoodii badnayd ayaa tarjamada dhigtay halkaa hore waxba lama socon xadaana abu nucaymin qaale xadaana sufyaanu an hishaami can hishaamin can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi sanadkana hore inuu soo wada maray raggiisoo dhan abu nucaymna fadl ibnu dukayn baa la yidhaahaa kunyadiisana waa loo yaqaan magaciisana waa loo yaqaanaa sufyaanna waa sufyaanu thawri waayo abu nucaym horaanu u soo sheegnay abu nucaym hadduu sufyaan idlaaqayo sufyaanku idlaaqa waa thawri caaisha waxay tihi kufiina waa la kafnay annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam fii halaathati ahwaabin saddex maro halaathati ahwaabin oo suxuulin cadcad oo kursufin dun ah laysa fiiha aanu ku sugnaanin qamiisun qamiis kuma jirin walaa cimaamatun cimaamad bal xadiidka iyadaynu hore usoo marray halkii dharka cadcad oo laguma kafnayo laqba horaan lafdiga ama macno horaan soo sheegnayoo lafdigan saxuul haddii siinta la fadxiyo kolley waa qariyo oona qaryadii dharkan laguma samayn jiray yaman baanay kuba taalayoo iyada markaa siintuna way fadxisan tahay markaa iyada laqbadu san way ka yar duun ka dunaanaysaa xarakadna waa farqibaa udhaxaynayo marka waa inay alaaati ahwaab ay bal maalan fii alaaati ahwaabi saxuulo weeye meeshaa saxuul la yidhaaho dharkeedii saddex kaba mida ayaa lagu kafnayo markaa dee asalku wuxuu ahaan lahaaba dee iyadoo halkan mini ay qadarantao laba yidhaaho fii alaaati ahwaabin min saxuula ee waxaaba yidhahaan kalaamka fasiixana inta badan sanoo kale dee ismi daahira xarfu jarsan oo kale ah qaaliban looma gooyo laakiin dee waa wax layskaba soo naqliyey oo bal matalan taa la yidhaho iyada haddaan markaa qaryadii baan ka dhigaynaa ahwaabinna ma tanwiininayno waan isu idaafaynaynaayoo fii alaaati ahwaabi saxuula waa fii alaaati ahwaabin min saxuula saddex maro oo meeshaa saxuul la yidhaaho ee ah dharkii laguba samayn jiray oo kursufin dun ah ama qudni iyo cutub ah taas baa rasuulka ilaahi loogu kufnay ama iyada haddaan siinta damiyo san ku horeeyey waana macna ay halkan kuma fasireen shuraaxdu oo la yidhaaha bacdana aan tanwiiniyo maxaan odhanayaa kufina nabiyu sala allahu calayh wasalam fii alaaati ahwaabin saddex maro oo suxuulin markaa jamcu saxlin weeye saxlinna waa albiidun bay yidhaaheen markaa muxuu noqon saddex maro cadcad ayaa lafdigu noqonaya haddii suxuul jamcu saxlin la yidhaha macnaa waa caddaan ayuu noqonayaa kolleyna qolooyinkii kitaabka sharxay waa umuuro ama laba macnoay noo soo qaadeen bal iyada sheekh halkan taasaaba horeyso bidami lmuhmalatayni wa akhiru lamun ay biidin buu ihi wahuwa jamcu saxlin laakiin labada macnoba waa jirtaa matalan isaguba waa dhigaya macnaha kale oo kursufina bacnaa waa qudni laysa fiiha kumay sugnayn haddaba saddexaa maree cadcad ee saxuulba ama meeshaa laguba sameeyey kumay sugnayn qamiisun oo kamu mid ahayn qamiisun qamiis rasuulka ilaahay looma xidho walaa cimaamatin saddexa mare ee dee lifaafataynkaah ama lifaafaadkaah dee laguba duubay uun ayaa lagu kafnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa qamiisna kuma jirin cumaamadna kuma jirin dee kolleyna sunnihi markaan eeganayo intii lagu kaaftoomayay dee waxaan idhi waajibku waa maro keliyo jidhka wada gaadhaa waajibku ku xasilayaa kafantii waajibkayd ay kuba dhacaysaa ee dee marka la taam yeeriyo sidii mustaxabkahayd ee sunno ahaydna maxay tahay raggii oo kale waa saddexan maray in laba gaadhsiiyo oo saddexdaas xaggii istixbaabka weeyaan xagga marka la eegaynaha qamiis iyo waxa weeyaan cumaamad la raacinahayna kolley jumhuur culamaa ayaa walow dee waxa weeyaan ay iyado arrinkoodu yahay waa haddii la raaciyo jaa-isun bay noqone laakiin sunno laguma tirinayo istixbaab meeshii ma jiro oo mustaxab lama odhanayo waayo rasuulka ilahi ba laguma kafna alaa qawl xanafiya jirto istixbaab kaba dhigan xadaثna msdd qal xadaثna yaxya can hishaami qal xadaثanii abi can caaishaةa radi allahu canha ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam kufina fi ثalaaثaةi ahwaabi laysa fiiha qamiisu walaa cimaamaةn taas baa rasuulka ilah lou kafnay waa xadiidkii un riwaayaadkiisii mid kaba mida baabulkafani bilaa cimaamatin xadiidkii buu inoo soo celin cimaamadiina gaar buu dhigto dana markii hore wuxuuhi baabulkafani bikayri qamiisno laysa fiiha qamiisun baa maxalu shaahidku ahaa imikana qaybtii labaad ee xadiidka ama waa cimaamadii ayuu tarjamo u dhigtay macnahana waa ta aan soo sheegnay xadaثna ismaaciil qaala xadaثanii maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية إما كان كان سنتا وان فتحنا سحولية ما أرانينا وهي ده نسبة نواتنقى شيء دي بيض نوي كواه الرئيسة معناها هيد صدح مراعد عدو سحولية ماشى سحول إلى لو نسبية وي وليس فيها قميص ولا عمامة يا رسول كلا لو كفنا وحديثكم باب الكفن كفنته من جميع المال مال كدمانتي حقي مكبأ هذا مرة روح الله كفنيه وبه إنه من جميع المال يهي أي قال عطاء عطاء بن أبي الرباح والزهري الزهري وعمرو بن الدينار وقد هذا أنتم وتابعين تهكل ووينادين بل أي لهن كل عطاء أقوينا صدح كلا وسلد وقو وقال عمرو بن الدينار وحيري الحنود حنود كان وطيب كان يوحيالها نتكون دين خرج يلا وحبوا بهن ولا سويبين ياي سونا من جميع المال مال كميت كتير لما أنت حقي أيو كبأ هذا وقال إبراهيم هو إبراهيم النفق نخعية يبدأ وحلقوا بلابا يا هرتا بالمركة ميدلنتو وحولين سي وحي كبحي بالكفاني كفنتي أو وحكا سبا كفنتا لقوه الرئيسين يا حولين سي والله كفنيا يدو الثلثية وحال إيقنا رأس مالك لا كفنيا ثم بالدين دينكي لقو لها بهدنا لقو حكسينا لقبحن ثم بالوصية هدنا وحي وقدر دارمي هداني ثلث كباب بدنين ayaa maalkii lagaba bixin markaa dambe intaa dambe la dhaxlayaa ciddiidaa dhaxalka lahayd wa qaala sufyaanu waa sufyaan thawriye ajru lqabri qabriga ujradiisi weeye oo haddii qabrigaba la iibinayo ama lagu qodayo sandee dalalka qaarkood xafaariin lacag la siiya ay qodaan ama dalalka qaarkoodna dee qabrigii lasii qodo ninbaa sii qodanayo hadhow lagaba iibsada haddii rabo saasaa barihii hore ka ogaa dee warmahaya imika labaatan sanood warmarkaas oo kale oo qabrigu dee dad baa sii qodan jira oo dadku markaa laga iibsan jiray haddaba bal matalan ajrigii qabriga waa xabaalqodkii weeyaanu hadduu dee mutadawiciyo dadkan iska qodaya aanay jirin uu lacag iyo kharash u baahan yahay iyo walqasli maydhigii oo dee maydhiga innagaba way jireen kolkol dee dad maydho meydkoo lacag la siiyo waa lacagtii dee markaa iyadna waa ajrigii qasrigu huwa min alkafani waa jumlatu lkafan buu kaba midyo wuxoo dhami min ra'si mal maxaa tarjamadii uu yar dheeriya aathaar kala duwan isoo kaba soo naqlinlaye macnuna waxa weeye dee meydku markuu dhinto xoolahan uu ka tegay inay dhaxal bay isu rogeen laakiin waxaa jirta xuquuq isaga ama uu leeyahay ama lagu leeyahay oo dhaxalka ka horeynaya marka wuxuu leeyahay waxaan ku tacalluqsan xabaalqodkiisa iyo qoditaankiisu haddaba waa wixii dee ama loogu baahnaa kafan ama diibkan iyo kaafuurkiiyo loogu baahnaa ama xabaasha qoditaankeeda loogu baahnaa bal ama maydhitaankiisa loogu baahnaa weye maaha xoolo la qolay iyo waxyaalahaas iyo umuurahaas iyo dee maaha way ka duwan yihin laakiin waa waxa caynkaasa waxaa laga bixinayaa ra-sumaalkii ka soo qaad ruuxuu xoolo yaroo kooban buu kaba tegay wuxuba intan haddii laga bixiyo waxba ma soo hadhayaan ha waa lagu wada bixinaya oo dhaxalkii lama eegayo lama odhanayo kol hadduu dhintay xaq warataa ku tacalluqsane maalka saddex meelood marka loo qaybiyo uluumaal ulukii ha laga bixiyo wasiyadaba loo bixin lahaa taa lama odhanayo ee marka horeba ra-sumaalka sida dee haddii sake lagu lahaaba ama dayn dad ay ku lahayn xaq ilaahay uu jira ama xaq dad ra-sumaalka looga saarayo ayaa wixii isaga qabrigan iyo xabaalqodkiisiya hadda maaha waxyaalahan dee dadku ay sameeyaane xoolahan ziyaadiyo qalitaankan iyo waxyaalahan iyo umuurahaas waa wixii laakiin aaskiisan gelayay ha ra-sumaalkii baa laga bixinaya wixii soo hadhay marka haddii xaq kaloo lagu leeyana sandee deyn lagu leeyana lagaba bixiyo dee wasiyadnaha iyadaa ka horeynaysaba wixii oo deynkaa horeeya laakiin wasiyadna wixii kale kaba horeynaysa lakiin waa in qadarkii thuluth noqotee markaa dambe baa wixii usoo hadhay warasadu ay cunaya lakiin haddii waxa uu jiraaba uu yahay wax intanuun kuba filan iyadii baa laguba bixinaya oo raasumaalkii ama min jamiic ilmaal baa lagaba bixinaya intaas buu aathaartan inoo soo arooriyey iyo tarjamadu ay tahay bal xadiidku inoo dhiganayana waa kan oo wuxuu yihi musanifu raximah llahu tacaala حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أنه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه بل سند أحمد بن محمد المكي وأن على زرق الراس وحاف المحجرات كان راجح يليه وأنا كان تاريخ لما كان له ويه وأنا ثقة bukhaari unbaa hadduu asraqi noqdona keligii kaba wariyay raggan kale shantee muslim kaba midiyey waxba kamay warin oo kutubtooda kuma sugnaa ee waana caashiro saan sheegay bal matalan kaa weeye ama intan kale sanadka iswada raacday waa qoys keliya uun waayo ibraahim bnu sacad aabihii sacad buu ka warinayaa saacadna yuu ka warinayaa aabbihii aabihiina ibraahim baa la ydhaa waa ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim markaa saddexaa isdhalay weeye aabbihii ama dambe ayaa oo ibraahima muxuu leeyahy utiya cabdiraxmaan ibnu cawf waa aabbihii waayo ibraahimkan baa ina cabdiraxmaan ibnu cawf oo sacadkani waa sacad ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf marka intoodan israacday waxa weeyaan xadiidkan imika calaaqada iyo riwaayada ku wadali waa dadkaa isu dhale cabdiraxmaan ibnu cawf axad alcashara uguba weyn inankiisa ibraahim baa ku jira mid xafiidkiisii sacad isna waa dee waxa weeyaan haddana xafiid labaad oo idank dee idankiisa uu noqonayo ibraahim intuba waana rijaasha saxiixa wuxuu yihi haddaba waxaanu odhanaya ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf utiya waxaa loo keenay cabduraxmaan ibnu cawfin radia allahu canhu yowman maalin bidacaami cuntadiisii uu soomanaa waa afurkii cuntadii baa loo keenay isagoon weli cunin ayuu yidhi markaa faqaala wuxuu yidhi qutila waxaa la dilay muscab bnu cumeyrin muscab bnu cumeyr baa la dilay wa kaana wuxuu ahaa khayran minin mid iga khayr badan isaga iga khayr badnaa waa dee tawaaduciisii iyo insaafkiisii taas weeye isaguba waa dee asxaabta raggii uguba mudnaa waa tobankii jannada loogu bishaareeyey mid kaba mid ah ee waatan tawaaduciisii wuxuu ihi isagaa iga khayr badnaa falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kafno ilaa burdatun mara uu isagu markaa guntanaa oon jirkiisa wada gaadhaynun mooyaane wax kale looma helin muscab bnu cumeyr waa saxaabi jaliila asxaabtii rasuulka ilaahay ka mid ah xabashana uu hijrooday markii dambena madiina waa ninkii uu rasuulka ilaahay uba soo diraye dad badan ay gacmihiisa kuba islaameen weeye muscab bnu cumeyr markii horena qoys aad u ladan buu ka dhasho hooyadiina aad bay uba ladnayde mar keliyunbuu wixii dee waxaabuu ahaaba malaha fata ahli maka inankastaaba ay dee waxaa laga yaabaa ay u hanqaltaagaysay mar kalunbaaba wixii iskaba daaya ilaa dee xaaladiisu ay ta noqotay xoolahoodiio dee waa islaamaybe dee iyaguna markaa wixii o dhan waa laga manciyey markaa dagaalkii uxud baa lagu dilay muscab bnu cumeyr dagaalkiima lagu dilay waxaa marada uu xidhan yahay waa burdada uu kaba cabiray ayuunbaabuu wax lahaa wax kalea maba lahayn mare u dambaysay ma jirto xoole u dambeeyena may jirin maradaasunbaaba dee xool ahaydba weeyaan wuxuu leeyahay wa qutila xamsatu xamsana waa la dilay isagana waa uxud waa lagu dilay waa camu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam aw rajulun aakharu ama nin kale kolley riwaayadka abdee barhkood bay sidani dhacday barhna waxaa dhacay iyadoo xamse unoon shakigani jirin oo khayru mini wahuwa khayru mini isaguna isaga iga khayr badnaa falam yuujad lahu looma helin maa yukafanu fiihi wax lagu kafna ilaa burdatun isaguna maradiisa u xidhnaa ayuunbaaba wuxuu haystay ama dhar kale looma helin taasun mooye wax kale looma helin bal xadiidku waa inoo soo noqon doonaa insha allah tarjamuu u dhigan doonaa imika idaa lam yuujad ilaa thawbun waaxidun xagga ah bal maxaa laga yeelayaa ruuxii maradan keliya uun haddii loo helay maradin aanay jirkiiba wada gaadhahayn maxaa laga yeelayaa baab buu inoogu dhigan doonaa xadiidkana waa inoo soo celin doonaaye imika jaanibku waa in alkafan min jamiici almaal intaasay tarjamada dee maxalushaadkeeda aan eegaynaa marka muxuu yihi laqad khashi saasuu yihi horta labadoodiiba waa sooman yahay waana waqtigu wax cuni lahaa laqad khashitu waxaan ka cabsaday an yakuuna inuu noqdoba shanu qad cujilati in la dedejiyey lana anaga dayibaatunaa wanaagga iyagii iyo dayibaadka iyagii fii xayaatina fii xayaatina dunya noloshan dunyana loogu soo dedejo oo mar dambe isaguna dee waa dadkii iyagu aqniyadii asxaabta ama raggii ugu xoolo badnaaba wooye bal xoolihiisu waxay ahaayeen xoolo de aan la tirinba karahayn ayaa waqtigaas waa tijaarada iyo waxyaalaha kitaabkan ku arki doonaa dee nin tijaaro yaqaanayna waa ahaa ilaahay wixiisuu barakeeyo isba xoolihiisii waa ka yimi wuxuu ka soo qaatay mabuu jirin markii uu yimina saxaabi kaloo ansaareedoo dagaalkii uxud laguma dilay ayaa rasuulka ilaahay walaaleeyey labadooda markuu walaaleeyey sacd ibnu rabiic ayuu saxaabigii yidhi laba dumaraa leeyahay bal adiga ta ku cajabiso eeg waan furi markay cidda baxda guurso xoolihiisiina waa xoolo badanoo ama beero fiicanna waa lahaaye waa inoo qaybinayaa itaarka intaa leegay ilahi wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa xataa inuu dee labadii dumarkeed miduu furuu doonaya laakiin isagii baa yidhi maya ilaahay waxaaga ku barakeeye suuqa magaalada i tuso suuq yahuudileedoo reer bani qaynuqac leeyihiin ayuu tusay kiinbuu ku kallahay oo ilaah baa intii u barakeeyo dee markiiba muddo aan dheeraynba waa guursaday markii dambena xoolihiisu waxay noqdeenba xoolo aad iyo aad uba badan haddaba tii buu leeyahay waxaan ka baqanaa waxaana la siiyey waa kaa dadkii dadkaa iga khayrka badanba wax kala may lahayna maradaa keliya ayaa loo helay wax lagu kafnaaba la waayey anigina waa ka xoolaha badana la siiye waxaaban ka baqanayaa inay arrintu noqoto dayibaadka yagii oo naloo soo dedishiyay kuwii la yidhi adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya dee kuwaasna laakiin gaalay ahaayeenba bal markaa inan taasaan kaba baqanayaayo markaa maalintii muu cuninba cuntadii muu cunin faruu kaba qaaday oohintii ooyo daraaddeedoo uma jacala wuxuu bilaabay yabkii inuu ooyo bal xadiidku wuu soo noqnoqon doonaa iminkana waa inoo soo dhow yahay mararka dambena dee waa markaa uxud iyoba inooguba keeni doonaa haddii la idhaha muu kuba soo noqon doonaaye maxalu shaahidku waxa weeye falam yuujad lahu ilaa burdatun ama maa yukafanu fiihi ilaa burdatun intaasba weeye oo daahirku waxa weeyaan xadiidku wux uu haystay uu milkiyayeyba uu lahaa maradaasaa jirtay dee maradiina waa tanoo lama odrhan bal markaasoo dee cidbaa waxlala iyo waxyaalo iyo dee zawjana waaba lahaayeen labadooduba ee iyadiibaa lagu kafnayoo maalkiisiiba intaasuu ahaa ma wuxuu leeyahay waana tan kafan loo dhigay oo kafantu markaas horta ra-sumaalka maalka ama jamiiculmaal ayaa lagaba bixinaya iyo maalka badni waa intii intaas weeye maxalushaadkiisa uba soo qaatay kolleyin culim waxaa kaloo jirta masaladai culimmadu ay soo qaadaan ruuxi xoolaba waa leeyahay waanu dhintay laakiin dayn wixiisan kaba badan oo xoolahan oo dhan wada dhammaysanayaa jira kafantiisa waxa weeyaan miyaa dee jirka oo dhanba ero gaadho intii waajibkahayd xoolihii dee kol haddii dad kaleba wada yeesheen oo xoolahani ay yihiin xoola mustaqriqa ama deynkan baan u jeedaayo xoolihiisa dhammaysanaya miyaa dee maradaa kafantiisii miyaa loo dhammaynaya mise dee waxaa lagu kaaftoomayaa un wixii dad kalaaba leeyahay intii cawradiisa qarin lahayd unoo kolley culimmadu waxay raajax yeelaan bal maalan dee waxa weeyaan ay raajax yeelaan in loo dhammaynayo dee waxaa maradaa jirkiisa wada gaadhaysa wixii looga soo qaadayo bal waxa kale ciddii kale ha qaato ibnu cabdilbarna wuxuu soo naqliyaa raximah llahu tacala bal haddii mare lagu kaaftoomayo maradu hadday noqoto maro khafiifa oo jidhka hoos jidhkii ka hooseeya midabkiisa laga garanayo sida dee duruucdan dumarka qaarkood qaataan iyo adigu marada wixii ka hooseysay tilmaamaysa oo kale inaanay kafan noqonahayn oo maro aada u khafiifa oo laga garanaya midabkii ka hooseysay jidhkiibaa loo wada gaadhsiiye inaanay ka gudahayn waa imaamkii ibnu cabdilbar ayaa taa ijmaaca ummadda ama ijmaaca ahlucilmiga ayuu kuma soo naqliya dee waa maro saatirna ah dee waxa weeyaan jidhkii asturaysata dee jidhkii baanay asturahaynbe baabun idaa lam yuujad ilaa hawbun waaxidu bal shaksigii haddaan loo helin maro keliya uun mooye maxaa la yeelayaa qaybtee loo badinayaa maradii macnaa maro keliya loo helay maradna hadda maaha maro kaafiya oo hadday waxa weeye jirkii wada gaadhayso dee waa ta aan leenahay waajibkuba uu ku xasilayaa jirkii ma wada gaadhayso maxaa la samaynayaayoo ma iyadaa lagu kaaftoomayaa lagu aasi ma wax kalea lala sugayaa iyo waxyaalo saasoo dee waa loo dibdhigayaa loo kaadinayaa balbal aaskiisii iyo kafantiisii bal taas buu baabka wixii lagaba yeelayo dee waxay noogaba iman doontaa in dee iyadii unkol haddii wax kale loo waayo lagu gaabsanaye waa kan xadiidkuna xadaثna mxamed bn muqatil qaal ahbarana cabdالlahi qaal ahbarana shucbat can sacd bni ibrahima can abihi ibrahima markii hore waxaa dee aynu soo aragnay xadiidka ibrahim bnu sacad baa warinaya ibrahim imka meeshuu ka baxay waxaa bedelay shucba halkiisii galay oo markaa sacd ibnu ibrahim iyo abihi ibrahim iyo markaa cabdiraxmaan saddex baa halkay afarka ahayd marka waa saddex can abihi ibrahima ana cabdiraxmaan halkaa markii horena can abihunbaa inooguma sugnaydee magaciisa anunbaa sheegay inooguma sugnayn waa kan magaciisa ibraahim bn cabdiraxmaan ibni cawf ana cabdiraxmaan ibni cawfin oo aabihii radia allahu canhu utiya bicaamin cuntaa loo keenay wa kaana saa'iman wuu soomanaa waana waqtigii waa furi lahaa faqaala wuxuu yihi qutila muscab bnu cumeyrin wahuwa khayru minii kufina waxaa lagu kafnay fii burdatin maro oo maradaa ay huwan jireen adigu un dee iyagu ama dadkeeda caraabta iyo keyrkoodba ay qaadan jireen in qubdiya haddii la qariyo ra-su madaxiisa haddii la qariyo macnaha waa qaarkiisa sare weeye maha madaxoo keliya ee waa qaarkiisa sare haddii laguba qariyo badat rijlahu labada lugood baa muuqanaysa waa maraya waa dee waxuu guntanaawn wain qubdiya haddii la qariyo rijlahu maha labada lugood waa qaarkan dambe iyo dhinaca dambe haddii laba qariyona badaa ra-su madaxiisi may wada gaadhayn uu muuqanaya wawrahu qaala waxaanan u malaynayaa inuu yidhi cabdiraxmaan waqutila xamsatu wahuwa khayru mina xamsena waa la dilay maalin baa la wada dilay muscab iyo xamse wahuwa khayru mina isagoo igaba khayr badan uma busida lana annaga waxaa naloo fidiyey naloo waasiciyey min addunya maa busida wixii naloo waasiciya naloo waasiciya qaala wuxuu yidhi ucdinaa waxaa nalaga siiyey min addunya maa ucdinaa wixii nalaga siiyey ayaa nalaga siiyey waqad khashinaa waxaan kaba cabsanay an takuuna inay noqoto xasanaatuna xasanaadka yagii cujilad lana midna loo soo dedejiyo taas baaban kaba baqanaynaayo arrinkani inuu yahay dee waxa weeyaan xasanaadka yagii aanu aakhire ku helayno naloo soo dedejiyeyba uma jacala wuxuu bilaabay yabkii inuu ooyayo xataa taraka acaama ilaa cuntadii ka tegay waa xadiidkii hore duruqdiisii iyo riwaayaadkiisii ee bal waxaa iyada haddaan loo helin maro keliya maxay noqon iyadii baa lagu gaabsanayaa weeye laakiin maxaa meesha soo baxday maradani jirkii ma wada gaadhayso hadday wada gaadhayso dee ishkaal ma jiro jirkii ma wada gaadhayso haddii dhinacan sare la saarana logi way muuqanayaan haddii xagga qaarkan hoose bal markaa la saarana madaxii baa muuqanaya maxaa laga yeelaya tarjamo kale u dhigto waa baabkan baaban idaa lam yajid haddaanu helin shaksigu kafanan kafan aanu helin oonu u helin ruuxii dhintay ilaa ma yuwaarii ra'sa wax madaxiisa qarinaya un mooye waa qaarkiisa sare aw qadamayhi ama waa qaarkiisii dambe un ee maaha looma jeedo madaxa iyo qadamka un waayo haddii waxani madaxa un wax gaadhaya iyo ama labada qadam un gaadhaya dee waxa labadaba ka horeyn lahayd cawradiisoo la qariyaa ka horeynaysa ee waxa weeye waa madaxiisii marka la qariyo lugibaa muuqanaya marka xaggan dambe la qariyana madaxiibaa muuqanaya un intii qada ra'sahu markaa muxuu yeelayaa dhinacee mudnaan leh madaxaa la asturaya madaxa ayaa la asturaya xadaثna cmr bn xfs bni kiyati qala xadaثna abi qala xadaثna acmashu qala xadaثna shaqiiq qala xadaثna khabaabn radi اllahu canhu qala anahu qaal haajarna waanu hijroonay xadiidkii hore waa dee waa koley raggii unbaa la inoo soo noqonaya waa saxaabi kale xadiidkii waa khabaab ibn larat maca nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi maciisaanu hijroonay nartamisu xaal aan doonayno oo hijradaa iyo waxaanu waddanka iyaga uga tegaynaa ay tahayba wajallaahi ilaahay radihiis fa waqaca uu dhacay oo waa sugnaaday ajrunaa ajrigayaga cala allahi dee ilaahay baa naga aqbalay waa noo sugnaaday ajrigayagii oo u dhacay macnaa dee wuu noo sugnaaday o ilahay agtiisu nooguma sugnaaday ajrigii way fa minaa annaga waxaa naga mid ah laakiin dadkii sidaasee u soo baxay xoolahoodii iyo dhulkoodiiba kaba yimi iyagoo ilaah daraaddii u socda man maata ku dhintay oo aan gaadhin soo gaadhin waqtigii futuuxaadku ay furmeen muslimiintana ilaahay waxaweya xaaladoodii dhaqaalena ay fiicnaatay kaasoo lam yaakul aan cunin min ajrii ajrigiisii ajrigu halkan waa khanaa'imtii iyo wixii dadkii markii dambe futuuxaadka soo gaadhay ay heleen taas baa loogama jeedaayo ajriga naftiisii ilaahay agtoodu baaqi ugu ahaa waaba ka yidhi faqa waqaca ajrunaa cala allahi macnaa laakiin ajrigaa iyo camalkaa iyo khayrkii maxaa ka dhashay waa himaar kaba dhalatay unbay tani noqonaysaa min ajri shay-an minhum raggaa waxaa kaba mid ah muscab bnu cumeyrin muscab bnu cumeyr baa dadkaa kaba mid ahaa waataa wax lagu kafnaba loo waayay wa midnaa waxaa naga mid ah man aynacadku ay u bislaatay lahu isaga hamaratu midhihiisa ay u bislaadeen aynacad waa nadijad ay bislaadeenoo fa huwa isagu yahdibuhaa guranaya yejtaniyaha weeye midhihii u bislaaday ayuu guranaya ujeedadu dee wakhtigan xoolii ay bateen ee ilaahay kunuustii kisre iyo kunuustii markaa qaysarba muslimiintii uu siiyey iyo waxa weeyaan u furay ayuu soo gaadhayo isagoo ruuxu aan jihaha tegin isagoo bal xoolihiisi iskaba dhex jooga ayaa qeybtii fay-a u ku lahaa iyo xoolihii laba siinayay oo markaa dadkii la wada siinayo o la gaadhsiinayo dee dad saasaa naga mid ahaa oo isagu guranaya wixii ka dhashay camalkiisii ee kaba dhasho arrintan dambe ee futuuxaadkan ilaahay subxaana wa tacaala siiyeyba fa huwa yahdibuhaa kollay siduu isagu kuba dabdiyay waa daalka inaan kasrino macnuhu waata aan sheegnay imaam nawina wuxuu ka soo noqlinayaa inuu ku dabdiya daalkoo la damiyo la idhaa fa huwa yahdibuhaa macnuhu isma bedelayo bal dee saddexda xarakaba daalka waa lasoo naqliyee markaasaa muxuu yidhi qutila waa la dilay muscab yowma uxudin maalintii uxud falam najid maanaan helin ma nukafinuhu waxaan ku kafanno rasuulka ilaahi waxba uma hayo dagaalkii baa lagu jiraa geeridii way badantay dadka la dilay markaa wuxuu isagu lahaana waaba tan oo waxaanu kuba kafanno ilaa burdatan burdo uun mooye idaa qadaynaa haddaan qarino bihaa burdada ra'sahu madaxiisa kharajat rijlahu labada lugood baa soo baxaysay oo muuqanaysay waidaa qadaynaa rijlayhi waa xaggan hoose iyo qaarka dambe haddii laguba qariyona kharaja waxaa soo baxayay ra'su madaxiisii baa muuqanayay fa amarana anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuuna amray an nuqadiya ra'sa madaxiisa inta sareo kolley cawradna way kuba jirtee waa dhinacaa saree lugaha dambe haba muuqdeen in intaa maradii lagu kafno taas baa waxa weeyaan uuna amray waxaa kaluuna amray waa an najcala inaan yeelo calaa rijlayhi labadiisa lowgood min alidkhiri waa nooc adugu nabaadka ama cawska kaba mida un weeyo uryar udgoonna lahaaba saydee kaba cabiraan xabaalahoodana way u isticmaali jireen kolkol aqaladii ay dhisan jireen derkadaha markay sadabkiiyo waxa ay dhigaan intaan ciidda iyo waxa aanay dhigin bay meelaha dee ay kuuba gugufayn jireen oo taasna way u isticmaali jireen kolley kitaabka ayay meel dambe kuba iman doontaa xajo fa innahu liqaynina iyo dee liqubuurina ama buyuutina iyo alfaada saasaa inoo dambaysa markaa idkhirkee waxaan leenahay waa nooc cawska kaba mida un anigu imanka ma jasminayo oo ma goynayo taase laakiin waa nabaad kooban cawska un kaba mid ah kiibuu amray oo meesha ka baxayay in la soo gooyo la duldhigo astur loogaba dhigo lugihiisiiyo bal markaa taas weeye waan najcala calaa rijlayhi min alidkhiri idkhirkaa inaan yeelno markaa xadiidkutu inoo faa'iideynaya waxa weeyaan oo iyada inooguba sugan haddii la waayo wax dee jirhkii wada asturaya la wada waayo oo dee wuxuuna asturaya bal horta dhinaca sare in dee wixii la hayay laga fuudh yeelayo dhinacaa lagu asturayo xagga kalena wixii dee kaleesaa nabaataadka dhulka oo kale iyo wax lama dhigayo haddii maraba la waayana dee tan oo kalea iska imanoo maa tayasara min nabaati alardi ama idkhirkaas ayaa dee kafal looga wada dhigi sidaasuun isagoo qaban laguma asaye bal idkhirkaas oo kale ayaa kafal looga wada dhigi haddii la waayo haddii kalena dee waa intii waa dhinaca haddii ay tahay dee adigu kolley dhinacaasoo cawradii kuma jirta ayaa la asturi wixii kalena tan baa la dhigi waa xadiidka tayada inooguba sugan xadiidkuna kolley waa soo celcelin doonaa kolley halkan waa intii kafantuuna dee waxyaalihii kale uu xadiidka kuba sugnaa abwaab kale uu dhigan doona baabu man istacada alkafana fii zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam falam yunkir calayh hadakani baabu bayaani man shaksi baabkii caddayntii weeye istacadda siintuu maanta dalab ma faa'iideynayso tii dalabka ayd maaha taadii iyo siinta dalabka faa'iideynayo oo iyadu taas maaha ee waxa weeyaan bal dee waxa weeyaan diyaargarowgiina waxa weeyaan bimacnaa caddo ayaan kuba ka dhigaynaa oo siintani maanta lidalab maaha bimacnaa caddo weeyo man istacadda ay man acadda ruuxa diyaarsaday weeye markaa alkafana kafan fii zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam macnaha eeg ruux nool weeye kafantiisiibuu intuu iska soo ama ha tosho isagu ama ha diyaarsadee ayuu dhigtay wuxuu dhiganayaa hadhow haddaan dhinto waxba yaan la doondoonataa layguma kafno bal markaa ciddii diyaarsatay kafan rasuulka ilaahi waqtigiisii salawaatullaahi wasalaamu calayh falam yunkir caleyh rasuulka ilaahina isagoo taa og oo ka warhaya aanu ku inkirin oonu taa ee uu kuba sugay taas buu baabkeedii yahay bal xadiidka way iman doontaaye riwaayadka qaar markan dabdiga marka la eego lafdiga tarjamada falam yunkar calayhina waa laguba dabdiyey malaa intooda badan xaafid bnu xajar waa riwaayada ama riwaayada abidarse ay kuba dabdisantay weeyaanoo aanay cidi ku inkirin oon la ordee markaa lagu tirin waxaan toosnayn ruux laba yimaan lagu inkirin iyadoo laga warhayo haddii falam yunkir calayhi la yidhaaho ficilka majhuul musame loo bineeyana dee faacilkiisa aan kuba soo laqbeeyey rasuulka ilaahay aanu ku inkirin tii bay noqonaysaa bal markale aan lagu inkirin bal nooc inkaaroo ruuxan kaba dhacay oo ama kuba yimna wuu jiraay laakiin siaynu kuba tawjihayna markaa dambaan arki doonaa xadaثna cabdالlahi بn mسلmةa qaal xadaثna بn abi xaazimi وcabdالcaزiiz can abihi can sahli radia الlahu canه oo abu xaazim alأcraj salamaة bnu dinaar baa wuxuu ka warinayaa sahl bnu sacad oo wuxuu yihi ana اmraأata haweeney baa jaaءa timi الnabiya slى الlahu عalayh waslm biburdatin burdo waa dee saan sheegayo mara ama khuduudna way lahaan jirtay waa guntan jireen huwan jireenoo dee laba isticmaali jirayda ayay laba timi mansuujatin fiiha xaashiyatuha mansuujatin ay ku samaysan tahayoo fiihaa burdada xaashiyatuha darafteedii oo macnaa mara dee maaha mara lana xidhay maro maro kale laga soo jeexay oon waxba da daraf iyo goodi aan lahayn maaha waa maro dee inta la tolay ama sin loo sameeyey goodigeedii iyo taasoo inta badan ama la laabi jiray ama taasoo kale ama dee ay dun marin jireen ay ku samaysantao macnaa maro kale oo laga samay marka jeex may ahayn qayd wax kale laga soo jeexay may ahayn ee waa maro xaashiyadeedii ay tahay ku samaysanta xaashiyadna waa darafta macnaa way tolan tahay oo maro kale lagama soo jeexin darafteedii ama goodigeedna waaba tolaya si dee maryaha iyagu isticmaali jireen ay ugu talageli jireen bal taasba weeyaanoo mansuujatin fiiha xaashiyata macnaa lam tuqdac min thawbin fatakuunu bilaa xaashiya bal ujeedadna markaa waa maro cusubun weeyaanoo hadday ahdaab lahaydna dee kolkol sida cumaamadaha qaarkoodii waatan deeduntii iyo wixii lagaba samaynayay iyadoo laysu geynay iska feedhfeedhan tahay se ahdaabtoo kale markaa taa ahdaabta ama ahdaabta ha lahaato ama ha laba tole laakiin waa maro sideedan u samaysan oo san loogu talagalay oo cusbaydna way cusbaydnee ayay haweeneedu la timi atadruuna malburdatu waa sahal baa tan leh dadkii xadiidka ka maqayu kuleeyay burdadu waxay timi aa garanaysaan qaalo kalo ay dee maradaasoo isla midu ay huwan jireenuune qaala nacam haa waa taase qaalat haweenaydii waxay tidhi nasajta biyadi cid kale kamaan soo iibin anaa gacantayda ku sameeyey oo kuba tolay wey oo dee nasigoodna kole wixii iyadaa isu wada geysay weye maradan intan leeg ayay iyadu gacanteeda ku samaysay oo dee waa dharkoodii ay samaysan jireenba marka anaa gacantayda ku sameeyey ay leedahay waa taa waa ficil faji'tu waanan imi oo waxaan u imi laagsuwakaa inaan adiga kuwiyo adiga aan rasuulka ilaahu ku siiyoon kuwiyo ayaan usoo sameeyey oon maradan usoo tolaybaoo aan kuu keenay fa akhadaha nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi maradii ka qaaday hadiyada waa aqbali jiray waanu ka abaalmarin jiray ruuxe laakiin uu qaatay muxtaajan ilayha xaaluya mid u baahan oo malaa qara-intay kaba dareemeen rasuulka ilaahi markaa inuu marada uba baahnaa waa noqdayoo rasuulka ilaahi aqalkiibuu galay fa kharaja ilayna waa noo soo baxay walxaal inahaa izaar waaba soo guntan malaba halka islaayan waa u baahnaa rasuulka ilaahi isagoo maradii guntan oy izaarkiisa tahay ayuu noo soo baxay fa xasanahaa maradii waxa fiicneeyey oo yidhi way fiican tahay oo fiicni ku tiriyey fulaanun hebel waaba tan cibaaradiisa oo fa xasanahaa min ataxsiin weeye in koley malaa meel dambeoo kitaab ka mida fa jasahaa baaba dhacdo jasaha uu taabtay weeya bay noqon doontaa taasi imaka fa xasanahaa min ataxsiin oo ah waxa weeyaan waa isagoo yidhi fiicana lamaradani wanaagsanayo fa nin uu magacaabay maka fulaanun fa qaala wuxuu yidhi ugsuniha rasuulka ilaahu isi aniga ihuwi ma axsana la fiicana wanaagsana taas buu yidhi oo maada waa tii tacajubka ahayd oo waa alla fiicanayo wanaagsana buu leey maradani fiicana wanaagsana rasuulka ilaahu isi aniga rasuulka ilaahayna dee ma celin jirin su-aal ama la weydiiyeyba qaala qowmu qowmkiibaa waxay ku yidhaaheen ninkii maacsanta warni wanaag maad samayn hadal fiican kumaad hadlin labisaha nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa maradan xidhay muxtaajan ilaahay xaliyo isagoo u baahan uma sa'altahu waad weydiisatay wacalimta waxaanad ogeyd ood og tahay annahu laa yaruddu inaanu ruuxu saa'ilo celin oonu maya odhanba taas baad ogeyd ood ka warhaysay marka hadal fiican kumaad hadlin waayo rasuulka ilaahi kolley hadalkan ma celinayo qaala ninkii wuxuu yidhi horta adigu rasuulka ilaahay waayey buu ku yidhi uu fadhiistay markii hore markii dambe uu baxay oo maradii uu soo laablaabay baa isagii uu u keenay ninkii xadiidkay intuba ku sugan tahay markaa ninkiibaa iyagii eg way inkireen oo hadalkiisan way qoonsadeen tii buu iyagii markaa u sheegayaa waxaan uu doonayo qaala ninkii wuxuu yidhi innii anigu wallahi baan ku dhaartay maa sa'altuhu maan weydiisan lialbasaa inaan xidho maradan oo imika inaan xidho taa anigu maan weydiisane inamaa sa'altu waxaan u weydiisay litakuuna kafani kafantayda si ay u noqoto rasuulka ilaahi baan mooday jirkiisiiba iminka gaadhay maha markii hore malaa tan damacaasi kumau jireen rasuulka ilaahi waa kan xidhay isagii baa markaa jirkiisii gaadhayoo markaa inay kafantayda noqoto oon hayso meel dhigto taas baanu weydiisay taas buin waa halkan maxalu shaahidku waayo waxay ku qoonsadeen ay kuba inkireen may ahayn hadalkan dambe uu yihi oo kafan inaan kafan ahaan u haystee waxay ku inkireenba marka horeba su-aashuu rasuulka ilaahay weydiiyey iyadoo weydiisay isagoon rasuulka ilaahay ruux saa'ila aanu celin rasuulka ilaahayna dee maradiiba uu xidhan yahay taasay ku qoonsadeene hadalkan dambe cidi kuma inkirinoo waa tan uu leeyahy falam yunkar calayhi waa intan dambe hadalkan markaa uu yihi way ka aamuseen inamaa saaltu litakuuna kafani qaala sahlun sahl baa wuxuu yidhi fa kaanat kafanahu ninkii waa haystay maradii markii uu dhintay iyadii baa lagu kafnay oo waxa weeyaan iyadii baa lagu kafnay buuhi fakaanad kafanahu bal sheekh halkana kolley wuxuu yar wadwadaa bal ciddii qowlkan lahayd iyo kumuu ahaayo waxyaalahaasna dee kol haddaan ruux imika sugan oo laynoo soo naqliya jirin waxaan imika uguba sii joogsanayna maaha isagoo sheekh abulxasan ilhaytamina wax ka soo naqlinaya laakiin nuskhadayda waxa dhacday abulxasan ilhaytami waa ninkan kutubta zawaa'ida ah leh laakiin dee ibnu xajar ilhaytami ninkan tuxfaa leh ayaa ta ay tahay nisbadiisuy laakiin ninkan ama abulxasan nisbadiisi waa tha weeyaan oo kolley waatay ku kala duwan yihiinoo anay ta i dhacdeen laakiin haytami weeye bal inta kale waa magaciyo taasun bal markaa wuxuu yidhi ninkii kafan bay noqotay u noqotay xadiidka ta inooguba sugan horta rasuulka ilaahay khuluqiisii fiicnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo deeqdiisii badnayd iyo inuu hadiyada aqbali jiro haweeneedna hadiyada waa ka aqbali waanu abaalmarin jiro dee mukaafaana waa la iman jiro waa wax inoo dambeeye bal taas xadiidka way nooguba sugan tahay arrinka kale dee kollay baabka u dhigtayna waxa weeye bal umuuro kale oo halkan fawaaid ay dhigtaan dee waqti uma hayabe laakiin waxaa awn waa shaygan kafantii oo lasii diyaarsado intaan waqtigeedii gaadhin oo qabla waqti alxaajati ileyh rasuulka ilaahayna kolleyda arrintan waa majliskiisiiba waa ka warheelay kuma inkirin waatan uu dhigtay haddaan falam yunkir caleyhin idhaahno haddii falam yunkir caleyhina dee saxaabadii kuma inkirinoo waqtigaasuu yidhiba bal markaa dee umuurahaasoo kale inaan ba'si ku sugnayn ama jawaaskeed xadiidka uu kuba sugnaanaya waanay soo naqliyeen walow saxaabadii aanay ahayn laakiin intii ka dambaysay dad saalixiin ahayoo xataa xabaalahoodii malaa naftoodii si ay qalbigoodana ugu jilciyaan xabaalo sii qotay oo dee naftooda kolba dulgeyn jirayna way soo naqliyaanbe bal waxa weeyaan imika halkan ruuxii haddii dee jihadana way qaydaan oo san shaaficiyadoo kale wax dee xalaalnimadkiisa lahuba ay tahay oo kale oo dee uu san uba sii dhigto oo kale dee qaalibanna ruux caynkaasi waa ruuxad iyo goor qalbigiisa uu ku jiro geeri xusuusnayd waana kaa rasuulka ilah yidhi akhiru dikra hadi min ladaat oo uu xusuustii ay kuma jirto wakhti kasta soo dhiganaya berritaad dhiganaya maantaad dhimanayo goormaad gaadhiyo niyo dheeroo weli waqti kuma dhowo aan lahayn baa kolley dee taasi ay kaba dhacaysaa ninkan kafaniyo dhiganaya bal umuuraha caynkaasa dee kol haday taatay jawaaskeed ayaa xadiidka inooguba sugan weyn baabu itibaaci nisaai ljanaisa raacitaankii ayd baabu xukmu itibaaci nasaa-i ljanaa'isa bal raacidda ay dumarku raacayeen janaa'ista iyo meydka ay raacayeen xukumkiisa ayuu baabkii yahay xadiidkuna kolley abwaabtii malaa waan soo maray un kolley dee xadiidkanu mucadiya meelo horena waan kuba soo maray waayo xadiidku waxyaalo badan ayuu bar qayb ahaan kulansanayo halkii abwaabtii xaydkiina waxaasi xadaثna qabisaة bn cqbata qaala xadaثna sufyaan wa sufyaan thawri can khalidi waxaan can umi اlhudayli can umi cadiyata um اlhudaylna waa xafsa bintu siriin habe dhaweydba magaca ama kunyadan waan u soo maray radi allahu canha qaalat waxay tidhi nuhina waxaa nalaga nahiyey waa umu cadiya odhanaysa haddaan dumarka nahay can itibaaci اljanaaisi janaaista iyo meydka raacitaankiisa waa lanaloo diiday oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu naga nahiyey waayo kol haddii saxaabi yidhaah nuhiina ama umirna waana la faray ama waana laga nahiyey arrintuna arrin sharciya ay tahay dee ciddii amarkan iyo nahyigani uu kaba soo furiyo sharcigu kuba xambaarayay saxaabina iyo waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa waana laga nahiyey oo rasuulka ilaahi baa naga nahiyey inaan janaa-ista raacno waayo dumarka kolle way qalbi jilicsan yihiin oo koonbaroor iyo waxyaale iyo taa laba imanaya gees kalena dee meydkii mana qaadayaan qabrigii ma gelinayaan ciiddii kuma rogayaan oo dee waxaa la wax markaa maslaxoo ku sugani maba jirto jaanibkaas iyo baahi xaggaasa jaanibkii kalena riqadan qalbigoodiiyo taasoo kale iyo caadifadooda badan ee uu waxyaalo mukhaalafaada kaba dhacaya markaa waana loo diiday inaan janaa-isa raacno meydkaan raacno taasban laakiin maxay raacisay walam yuczam lama adkaynoo calaynaa korkanagoo annaga marka la eego xagga mancintanna laga manciyey inaan meydka raacno sa waxyaalaha kale manhiyaadkeedna loo diideenna laga xarimayna loogu adkeeyey xagga mancinta annaga taasna laguma adkayn oo aadna looguma adkaynoo macnuhu yahay nahyi waa jira dumarkii waa loo diiday eh nahyigani ma gaadhsiisna taxriim ma gaadhsiisna haddaan mukhaalafo kaliya mafsada imana hadday mafsada imanayso dee xukumkii mafsada yeelan haddaan wax mafsado oo ku jiraa jirin taxriim xaddii ma gaadhsiisna ee waxa weeyaan nahyigani waa karaaho ayuu noqon ama litansiih buu noqon kolleyna waa siday jumhuur ulculamaa qowlkooda uu yahayoo de bal waxa weeyaan dee markaa dumarkii inay raacaan oy meydkii raacaan dee waa taadan leenahay wax meesha kuba sugan oo maslixii horta maba jirto hadday mafsada kaba rati mayso saa baroor iyo waxyaalo saasana dee ma banaanaanayso haddaan mafsado kaleo ka ratimaysa aanay jirinna dee kolley nahyigani waa jiraaye laakiin nahyigan baa ah xadda karaahada xad tansiih in gaadhsiisnayn isagoo ah xad taxriim gaadhsiisnayn sida imanka xadiidka iyada inooguma sugan waana siday dee bal maalan jamaahiir alculamaa ay kuba tagaan cibaaradeedan walam yuakad yuczam calaynaana waxay dee inoo tilmaamaysaa nahyigan shareecadu inuu maraatib iyo darajaad yeelanayo oo dee midkaa taxriim xaddii gaadhsiisanayo kuwa aan gaadhsiisnaynba nahyigu uu noqonayo isna maraatib iyo darajaad leeya dee kolleyna waa si aynu shareecada aan kuma naqaano baabu ixdaadi اlmarأaةi calى gayri zawjiha wallah subxaanah wa tacala aclam